xaakim ku sugan gobolka hawaii ayaa amray inuu si kumeel gaad ah u joojinayo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweynaha maraykanka donald trump oo lagu mamnuucayey qaxootiga ka imaniyey lix waddan oo muslim ah amarkaasi oo dhaqan geli lahaa maanta haddaba go-aanka xaakimka iyo sida uu u saameynaya soomaalida ayaa waxaan ka waraystay garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan minnesota
wareegtadii uu madaxweynaha soo saaray maalin dhaweyto oo daba socotay tu hore oo uu january xilliga ahayd soo saaray ay xakameynaysay ama ay joojinaysay dadka ka imanaya lix waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay dadka fiisooyinka wadan ku galka ah kusoo galaya wadanka iyo dadka qaxootiga ah dadka fiisooyinka watana waxay ay ay hakinaysay muddo sagaashan maalmood inayna soo gelaynin dadka qaxootigana waxay hakinaysay inaynan boqol iyo labaatan maalmood afar bilood inaynan soo geli karin inta system siday ku tilmaameen system lagu baari karo oo rasmi ah oo hufan laga samaynayo waaya marka wareegtadaas oo dhaqan geli lahayd maanta go-aan wax ka soo saaray xaakim kale oo ku sugan gobolka hawaii muxuu yidhi xaakimkaasi xaakimka hawaii oo george walton la yidhaahdo amarkan uu soo saaray wuxuu ku hakinayaa madaxweynaha wareegtadii uu soo saaray inay dhaqan gasho taasoo micnaheedu yahay amarkii berritoola fuli lahaa joojin lahaa dadka ka soo jeeda lixda waddan ee ay soomaaliya ka mid tahay haddii ay qaxootinimo ku iman lahaayeen iyo haddii ay fiisooyin ku iman lahaayeen dadkaasayta berri laga bilaaba waxay ahaan lahayd inaynan soo geli karin balse hadda si kumeel gaara ayuuayuu garsooraha watson ee ku sugan hawaii ayuu bloogareeyey taas marka waxay ka dhigan tahay amarkii madaxweynaha ma soconayo marka wax isbedela ma jiro dadkii usoo safrayey wadankan ee ka imanaya soomaaliya ama shanta wadan ee kale hadday haystaan fiiso iyo hadday qaxooti ku imanayaanba dabcan dadkii ay ahayd inay soo geli lahaayeen ama la broses garayn lahaa ama fiisooyinka inay qaataan ahayn marka waxay ka dhigan tahay sharcigii intuusan madaxweyne trump uusan waddankaba qabsanin ama uusan xilka la wareegin sharcigii sidii uu nidaamkii u jiro inbuu u soconaya sababtoo ah waxaynu ogsoonnahay inuu dadaalkii uu isku dayay laba jeerba oo markii labaad ay tahay inuu laba wareegto soo saaro labadiiba uu ku guuldaraystay waxay ka dhigan tahay sharcigii hore ee waddankan u jiray ee ay dadka ku iman jireen ama qaxootiga ha noqdo ama fiisooyinka ha noqdo inaana wax iska bedelay oo badan inaysan jirin qaybta qaxootiga oo kale waxa iska bedelaya waxay tahay madaxweynaha uu awood u leeyahay dad obama xilligii dambe uu yidhi boqol kun oo qof camal buu u ogolaanayay inay soo geli karaan waddanka madaxweynahana uu u yaraynayay ilaa iyo konton konton kun oo qof wax iska bedeli ma jiraan hase ahaatee qaabka ay kusoo gelayaan iyo nidaamka ay kusoo gelayaan wax isbedela oo ilaa iyo hadda ka jira ma jiraan bay ka dhigan tahay ilaa maxkamadan ay ay ama ama maxkamad kale ay go-aan soo saari doonto
codkaad maqlayseen wuxuu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan gobolka minnesota waxa uu waramayey wariyahayaga haroon macruuf oo uga waramayey xaakim federaali ah oo hor joogsaday wareegtadii labaad ee madaxweyne trump uu ka soo saaray dadka usoo socdaalaya dalka maraykanka halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington